Bismillahirrahmanirrahim.
bismiillaahi raxmaan iraxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah maanta oo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha labaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa markii ugu horreysay kadib markii uu soo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen golihiisa wasiirada kulankii ugu horreeyey oo ay maanta yeesheen oo madaxweynuhu guud ahaan uu shir guddoominayey waxyaabaha maanta kulankii ugu horreeyey ee golaha wasiirada kadib markii ay ansixiyeen baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya maalintii shalay toole la isla soo qaaday waxaa ka mid ahaa kow guud ahaanba arrimaha amniga gobollada koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale isbarashada golaha wasiirada cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo sida ugu dhaqsiyaha badan inay wasaaraduhu isugu wareejiyaan xilalkii ay hore u hayeen kuwii xilalka laga beddelay haddaan qodob qodob u dul istaagno waxaa falanqayn dheer lagu sameeyey guud ahaanba amniga koonfur galbeed soomaaliya eh, sidii uu ahaa xaaladihiisa guud ahaan iyo waxyaabaha la rabo in eh, mustaqbalka dhow iyo fogba la qabto iyadoo wasiirkii hore ee wasaaradda amniga oo warbixin dheer ka bixiyey eh, amniga gobollada koonfur galbeed soomaaliya iyo afartii sano oo uu wasiirka amniga ahaa waxyaabihii usoo qabsoomay isagoo tilmaamay in wasaaradda amniga wax badan ay usoo qabsoomeen wax badan oo kalena laga sugayo wasiirka cusub ee wasaaradda amniga eh, dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane isaaq cali subag iyadoo afar iyo labaatankii saac oo lasoo dhaafayna gobollada koonfur galbeed soomaaliya guud ahaanba xaaladahoodu ay iska deganaayeen walow eh, meelaha qaar eh, lagula dagaalamay isbuucii lasoo dhaafay ururka gumaadka eh, ummadda soomaaliyeed ee al-shabaab sidoo kale eh, waxaa la faray lana amray eh, maalmaha soo socda sabtida axadda iyo isniinta haddii alla idmo golaha wasiirada sida ugu dhaqsiyaha badan inay xilalka isugu wareejiyaan wasiiradii hore kuwii dib u soo laabtay iyo kuwo kaloo cusub intaba ay xilalka isu kala wareejiyaan sidoo kalena eh, guud ahaanba eh, isbarashadii eh, wasiirada cusubna ay ahayd muhiimadda ugu weyn oo maanta ay golaha wasiirada isugu yimaadeen waxaan rajaynaynaa marka maalmaha soo socdo sida madaxweynuhu uu amray ee sabtida axadda iyo isniinta ah haddii alla idmo inay noqon doonto oo qaybaha ugu horeeyo ee golaha wasiirada cusub inay xilalkooda la wareegi doonaan si adeegii bulshada eh, loo hayey muddadii lagu jiray kambeenkii doorashadii iyo soo magacaabidii golaha wasiirada iyo eh, eh, horkeenidii golaha baarlamaanka intaba wakhtigii horay u lumay in looga faa'iideeyey shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya wasaaraduhuna ay shaqadoodii halkii ay ka sii wataan waxaan se rajaynaynaa in maalmaha sabtida iyo axadda iyo isniinta soo socota xilwareejin guud ahaanba ay dhici doonto sida madaxweynaha uu sheegayna loo xilsaari doono guddi madax bannaan oo kormeeri doona wasaaradaha marka ay xilalka isku wareejin doonaan sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya wuxuu sheegay arrimaha shabeellada hoose maalmahan ka dhacayey hadday tahay dhimashadii loo geystay haweenkii masaakiinta ahaa ee deegaanka xaawo cabdi eh, shabaabku ay ku laayeen in guddi loo saari doono iyo dhacdo kale oo iyana laga soo sheegay gobolka shabeellada hoose gaar ahaanna degmada wallaweyn oo dilal qaab daran ay ka dhaceen maalmihii lasoo dhaafay in madaxweynuhu sida ugu dhaqsiyaha badan uu u magacaabi doono guddi eh, arrimahaas u kudali doono guud ahaanna gobolka shabeellada hoose xaaladihiisa amni dhaqaale iyo siyaasadeedba wax badan eh, soo daraaseyn doono oo level kasta leh madaxweynaha inuu u diri doono Eh, marka eh, qodobadaasi qodobo kale ay ahaayeen waxaana shir guddoominayay shirka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya aad iyo aad aad u mahadsantiin